ciidamada amniga magaalada beledweyne ayaa gacanta ku soo dhigay in ka badan laba iyo soddon qof oo lagu tuhmayo in ay ka mid ahaayeen kooxo dilal iyo qaraxyaba ka geystay magaalada beledweyne howlgalka ayaa yimid kadib markii shalay subaxii lagu dilay xaafadda howlwadaag ee galbeedka beledweyne laba xidigle cumar cabdi mahad oo ka tirsanaa ciidamada dowladda qaybta ka howlgasha gobolka hiiraan gaashaanla sare faarax cali waa suge taliyaha ciidamada dowladda ee gobolka hiiraan ayaa waxa uu sheegay inay baaritaan ku hayaan kooxihii dilka sargaalka u geystay iyo sidoo kale askar lagu dilay magaalada beledweyne kabacdi ciidanka xoogga dalka waxay qaadeen howlgal ballaaran oo lagu baaraya xaafadaha ama cadowgii lagu baacsanaa dad badan oo la tuhsan yahay waa la soo qabtay oo laga soo qabtay xaafadda howlwadaag dadkaas iyo dad fakanaya intaba waa la soo qabtay oo xaafadaha kale laga soo qabtay haddana waxay baarisa ku socota haddii ilaahay idmana baaris kabacdi wax wax dadku ku farxaa kasoo bixi doona sidaan rajaynayna insha allah soddon iyo afar qofooda loo soo qabtay oo hadda xiran oo baaris inu ku socotaa raggaas waxaa ku jira lasoo qabtay rag lagu tuhmayo rag hore oo askar hore iyo dad shicib oo la dilay haatee dad dad wax ka dilay oo lagu tuhmahaa ku jira marka alxamdulilaahi saaka gacanta lagu soo dhigay waxayna ku jiraan xabsiga ciidanka milatariga hadda ku jiraan baarisaana ku socota korneel faarax ayaa sidoo kale waxa uu ka waramay tuhunkooda la xiriira waxyaabaha sababta u ah falalka amni xumida ee bilihii ugu dambeeyey kusoo badanaya magaalada beledweyne iyo qorshahooda kan ciidan ahaan wallahi arrintaas waxaa sababay waxaan dareemi karnaa in cadowguna uu magaalooyinka aada u soo galay kuwa daacish la yidhaah ay dilaaceen shabaabkii hore u joogay wax kaleetoo dhib badanoo ku hoos dhuumana ay jiraan marka haddana insha allahu magaalada beledweyne iyo agagaarkeeda iyo gobolka hiiraan ba howlgallaan ka bilaabayna haddii ilaahay idmo si aan cadowga aan uga sifayno ciidamadana xoogga dalka waa howlgelaynaa ama ciidanka amnigaba aan dhaho waa howlgelaynaa marka inay garabna siiyaan ay meeshai cadowga galaan ay noo soo sheegaan intaasaan baaq ugu dira codsina iga ah xuseen xasan dhaqane v o a beledweyne